بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبطة عشر لها الدين الحسينية هل كنا وحنو إذن كسو قدوننا عشر كيكو بيستيتناد كتابك النور اليقين السيرة رضعه وحنا سوى شيدنا يا شيخ محمد شيخ عمر دير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال akhlaaqdii rasuulkeenu ku dhex jirnay sala allahu calayhi wasalam markaa muktasabka ahayd wamaa xusnu cushratihi wa aadabihi cishradiisa iyo nabiga la dhaqankiisa iyo aadaabtiisii wanaagsanayd iyo wa basdu khuluqih akhlaaqdiisii wanaag sahlanayd ee basiidka ahayd maca asnaafi alkhalq khalqigu siday u dhan yihiin ama noocyadooda anwaacu lkhalqi kuwa yaryar kuwa waaweyn odayaasha ragga dumarka asnaafu lkhalqi iyo xataa xayawaankaba siduu nebi maxamed ula dhaqmi jiray fa mimaa shay baa ka mida intasharat bihi ay ku faaftay alakhbaaru saxiixa axaadiidta saxiixa ah axaadiidta saxiixaee soo aroortay waxyaabahan faraha badan ay sheegaysa ayaa ka mid a akhlaaqdii nebigee macaanayd basiidka ahayd sahlanayd khalqigoo dhan uu kula dhaqmayay waxaa ka mid a akhbaarta iyo wararka saxiixa ah kuwa ay warinayso kuwa soo socdaa qaala caliyu radia allahu canh caliy bn abi aalib wuxuu yihi kaana calayhi salaatu wasalaam nebigu waxau ahaa awsaca annaasi shadran dadka ka ugu laab ballaadhan qofkani goormuu yahay waasicu sadr macnaha qof wax badan xamili kara waa inuu yahay dulqaad badan oo aan diiqadaysnayn wa asdaqa annaasi lahjatan kuwa ugu run badan buu ahaa lahjatan xagga luqadda xagga sheekada xagga warbixinta lahjadu waa warka waaya wa alyanahum dadka ka ugu nafisan buu ahaa ugu dabacsan macnaha cariikatan dabiicatan xagga dabeecadda cariikadu waa dabeecada lahjaduna waa luqada iyo warka cariikaduna waa dabeecadda wa akramahum cishra ka ugu la dhaqan wanaagsan buu ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam cid kastuu la dhaqmayaba wa kaana calayhi salaatu wasalaam nebigu waxa uu ahaa naxariis iyo nabadgelya korkiisa ha aatee yu-alifuhum dadka wuu soo dhowaynayay walaa yunafiruhum mana kala eryayn walaa yunafiruhum ma kala eryi jirin wa yukrimu kariima kulli qowmin qolo walba kooda ugu wanaagsan uu wanaajin jiray yukrim karamku waa wanaagga wuxuu wanaajin jiray kariima kulli qowmin qolo walba kooda u wanaagsanee u mudan muu xumayn jirin nebigu asalkeedaba dadka muxtaramiinta ah haddii la ihaanaysto ummadda ay ihaanaysan dadka sharaftana sharaftoodu siin jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam wa yuwalliihi calayhim madax buu uga dhigi jiray wa yuwalliihi calayhim qoladaasuu madax uga dhigi jiray qolo walba ka ugu kariimsan ee ugu gobannimo badan ugu akhlaaq wanaagsan ayuu madax uga dhigi jiray waanu maamuusi jiray ee kuman tuman jirin wayaxdaru nnaasa dadka had iyo jeer waa ka feejignaan jiray wa yaxtarisu minhum waana iska ilaalin jiray muu ahay nin macaanoo la wada muudsan karayo inaad wada macaanaato oo lagu wada muudsadaana dhibkeeday leedahay marka isagoo macaan oo fiican ayaa haddana yaxdar xadar buu qaadan jiray annaas ka feejignaan jiray yaxtarisu minhum waana iska ilaalin jiray lidaalik buu markaa intibaahiisa iyo soo jeedkiisa wuxuu keeni karaa ka khatar maagan iyo ka kale inuu kala garto rasuulku sala allahu calayhi wasalam weliba markuu dadka ka feejig yahay min hayri أن يضوي أن يضوي عن أحد منهم بشرة isagoon jirhkiisa ka ururin qofka iyadoonu qofku jirhkiisa ka garanin ayuu haddana ka feejigan yahay ka khiyaaba u sheegaya ka munaafaqad wada ka dil maagan isagoon laga dareeminbu haddana ka feejigan yahay min hayri an yadwiya iyadoonu duubin dayigu waa duubidda yowma nadwi samaa ka dayi sijili lilkutub min can axadin qofnaba oo minhum dadku ka feejig yahay ah basharahu wejigiisa iyo jidhkiisa isagoon jidhkaba isgelinin oon laga garanin inuu qofkan u dudayuu diidan yahay ayuu haddana ka feejigan yahay khuduu xidraku walaa khuluqahu dabeecaddiisana iyadoon laga garan iyo jidhkiisa toona daahir iyo baatintoona iyadoon waxba laga fahmin buu qofka ah ka gaashaabanaya wayatafaqadu asxaabah asxaabtiisa waa baarhbaari jiray watafaqada ayra tafaqudku waa maxay waa ukuurgalka asxaabta wuu ukuurgali jiray wa yucطii kulla julasaa'ihi nasiiba dadka la fadhiya mid walba dheeftiisuu siin jiray nasiibkiisoo maxay ah hadduu wax weydiinayo hadduu salaamayo iyo hadduu la sheekaysanayo laa yaxsibu jaliisahu jaliisuhu ka nebiga la fadhiyaa u malayn maayo anna axaddan qofnaba akramu calayhi minhu inuu uga dhow yahay oo uu uga wanaagsan yahay macnaha dadka meesha fadhiya mid waliba ka ugu dhow buu isu malaynayay ee lama odhanaynin qayb unbaa nebiga dhegtiisa haysata ama uu u qufuran yahay oo u xidhan yahay oo loo sii maraya amay ahayn laakiin aya waaxid waxbuu u sheegi karayay waxbaanu ka qaadan karaya walaa yaxsabu jaliisuhu ka nebiga la fadhiyaa uma malaynayo ana axaddan akrama calayhi minhu inuu midina kaga mudan yahay ee mid waliba wuxuu arkaya inuu dadka ula siman yihi oo mid waliba sidiisu ula xidhiidhaya man jaalasahu qofka nebiga la fadhiista aw qaarabahu ama u dhowaada lixaajatin muraad u yeeshee u dhowaada saabarahu nebigu wuu sabri jiray xataa yakuuna jeeruu noqdo huwa qofkaasi almunsarifa canhu mid iskaga taga hadduu qofku muraad u yeesho ilaa uu ka dhammaysanayo nebigu kama carari jira laakiin qofku markuu ka dhammaystu ka tegi jira waman sa'alahu xaajata qofka muraad weydiiya nebiga lam yaruddahu uma celin jirin ilaa bihaa baahidiisiibuu u oofin jiray maxaad u baanayd waxaaiy waxaa uu siinaya aw bimaysuurin min alqowl ama qowl yasiran ayuu kodhanayaa qowlun macruuf wamakfiratun khayrun min sadaqatin yatbacuhaa adaa ama qowl maysuur ahoo macaan ayuu odhanayaa ama wuu dhiibaya qad wasaca allaahu qad wasaca annaas dadka wuxuu u ballaariyey basdahu wa khuluqah nafiskiisa iyo akhlaaqdiisa bast macnaha waa dabacsanaantiisa iyo akhlaaqdiisa qad wasaca annaasa basdahu wa khuluqa dadka wuxuu u ballaariyey rasuulku dabeecaddiisa iyo akhlaaqdiisa fa saara lahu aban khalqiga aabbuu u noqday wa aswaajuhu ummahaatuhum wa huwa abun lakum wahuwa abun lahum qirooyinka qaar baa sidaa tilmaamayay suurat alaxzaab wa aswaajuhu ummahaatuhum waata misxafka inoogu taalla wa huwa abun lahum bay raacinaysay qiro aan iyadu la akhriyi karayn laakiin jirta heerkii lagu akhriyay aan gaadhin marka taasi waxay sheegaysaa hadday dumarkiisu hooyooyinu yihiin mu'miniinta isna aabuu u yahay waaya wa saaruu waxay noqdeen cindahu nebiga agtiisa fi lxaqi sawaa'an xaqa way ku sinaayeen oo cidna xaqeeda lagama riixayn bi haadaa wasafahu ibnu abi haala ninkii magacaa la odhan jiray markuu nebiga tilmaamayuu dabeecaddiisa macaansaday saasuu ku sifeeyey wa kaana nebigu waxau ahaa daa'ima albashar mid farxad leh oo weji basharada waa wejigee jidhkiisu aanu urursanayn sahla alkhuluq dabeecaddiisu fududay layana aljaanib dhinaciisu haa dabacsan yahay garab adag iyo garab dabacsan ayaa la kala sheega had iyo jeer garabka dabacdasani waxa weeyaan naxariis buu sheegaya waqfid lahumaa janaaxa dulli labada waalid garabka dabacdasan laalaadi marka wuxuu nebigu ahaa layin aljaanib dhinaciisaa dabacsana laysa mu ahayn bifadin mid kakan walaa khaliidin qallafsan mid kakanoo qallafsan mu ahayn walaa sakhaabin mid qaylo badan ma ahayn walaa faxaashin mid foolxumo badan mu ahaynoo afka laga ibtileeyey walaa cayaabin mid ma ahayn wax ceebeeya walaa maddaaxin mid aad wax u ammaanana ma ahayn oo ammaanta lafdigeedu qofku hadduu isu rogo un qof wax ammaana muru'adiisa waxu dhintaa yatakhaafalu wuxuu iska yaro weydaaranayay u dhigoolaynayay camaa laa yashtahi waxaanu doonayn wixii aanu doonaynin waxba kama sheegi jirine yatakaafal wuu iska weydaaran jiri wuu islowsiin jiri hadduu raashinkaa diido hadduu qofkaa diido laa yashtahi waxa haddaanu doonaynin waxba ma ceebayn jirin laakiin wuu iska dhaafi jiray takaafulku waa islowsiin walaa yu'yasu minhu lagama quusanayn walaa waa ayisadii waa quusashadii walaa tay-asudii wey walaa yu'yasu minhu lagama quusanayn rasuulka qaala tacaala ilaahay baa wuxuu uhi sifooyinkan isagoo nebiga ku ammaanay waa suuratu aali cimraan fabimaa raxmatin min allaahi linta lahum naxariis ilaahay uu ku siiyey daraaddeed baa dadkan ugu dabacday wax qofkari kara maahee waa wax ilaahay kugu abuuray walow kunta haddaad tahay fadan mid tawafay haliida alqalbi oo qalbigiisuna adag yahay lanfaduu min xawlik hareerahaaga way kaa yaaci lahaayeen dadkan kuu soo hiloobaya ee kugu soo ururaya way kaa yaaci lahaayeen sida had iyo jeer dadka qaarkood looga cararo facfu canhum iska dhaaf wastakfir lahum ilaahay dembi dhaaf u weydii washaawirhum fi lamr taladana la wadaagso arrinkana kala tasho arrinkana kala tasho saasuu nebiga faray calayhi salaatu wasalaam ilaahay sii abuuree soo diray ummaddana waxyaabaha u madax buuxiyey intani ka mid inaad u naxariisato inaad soo dhowayso inaad u dulqaadato inaad ilaahay u barido inaad tidhaahdo maxay idinla tahay rabitaanada insaanka ayay ka mid tahay annahu yashtahi ibdaa'a ra'yi macnaa qofka bani aadamka ahi sida uu ugu baahan yahay xoriyat altasaruf wa xoriyat alkalaam ayuu ugu baahan yahay xoriyata ibdaa'i ra'y inuu xorriyad u helo ra'yigiisa inuu dhiibto lidaalik bay tahi haddii qofka la caburiyo oo la idhaahdo adigu fikirna ma lihid hadalna ma lihid oo la ignoor gareeyo waa la qiimo tiray waxay u dhigantaa un iyadoo la yidhaha hadlin aamus waxay u dhigantaa iyadoo la yidhaha waxba ha cunin waxba ha dhegaysaninoo waxba ha eegin saasay u dhigantaa marka xoriyatu ibdaa'i ra'y ayaa ilaahay uu leeyahay ku raaligeli dadka aragtiyahooda inay dhiibtaan adugu go-aankaad doonto yeelo laakiin dadka afkaartooda iyo aragtiyahooda iyo odhaahdooda iyo caqliyadoodaba ka qaad manaa miisaanka se waxu miisaamaya wa qaala tacaala ilaahay wuxuu uhi idfac bilatii hiya axsan sifada wanaagsan waxa aad ku riixdaa xumaanta fa idaa waxa soo mur odhan oo markiiba aad arki doontaa alladii baynaka wa baynahu cadaawa qofkay adiga iyo isaga cadaawad idiin dhexaysayoo kaannahu weliyun xamiim la moodo saaxiib xeel dheer saaxiib kugu maratuurayuu noqonayaa qofkii marka aada cafiska kaga adkaato wa kaana calayhi salaatu wasalaam nebigu waxau ahaa yujiibu man dacaahu cidda u yeedha wuu raaci jiray wuu aqbali jiray ma diidi jirin wa yaqbalu alhadiya hadyaddana wuu aqbali jire ma xaqiri jirin dadka walow kaanat kuraacan mijinadhiba ha ahaato karaaciinka dee waad garan waaya alkuraac bidami lkaafi albaqari waalqalam diqatu muqadami saaqayn waa intaa era miji mijin adhi ama mijimaha raaf bahashaa mijintaaba ha noqotee karaaciin waxaa lagu casuumayba ha noqdo wa yukaafi'u calayha hadiyadda wuu ka abaalgudi jiray wa kaana yumaasixu asxaabah asxaabta wuu la kaftami jiray isagoo yidhi innii la amsaxu walaa aquulu ilaa xaqan waan kaftamayaa laakiin been odhan maayo kaftankeenna dicaadiya been baa ku badan isagu wuxuu leeyahy wardada waan kaftamayaa laakiin kaftankaygu haddana waa xaqu been maaha wa yukhaaliduhum wuu dhex geli jiray asxaabta ee ninta kooran oo meel ku xidhan oo lagu ilaalinaya halkaa ma ahayn sida madaxda dadka muslimiinta haysata wa yuxaadiuhum wuu la sheekaysan jiray oo haasaawaha ayaa in fara badan la ysku celcelin jiray mararka qaarkood ba halkii dikrigaba sheekadaas qalbiga u yar macaanaynaysa dadka ay u geli jirtay salaada subax marka laga baxo ayuu ka soo horjeesan jiray kiibaa manaam arkay cidimay arag manaamku isagoo arkaa buu u sheegaya haddii manaamkaa la waayana akhbaartuu weydiinaya haddii akhbaartaa la waayana yaa gabayahaya gabayadaasaa dabeetana la tirinaya markaasaa may ahayn wax joogtaa laakiin waa mararka qaar gabayadaa hadday doonto qabaa'ilka iyo dagaaladii jaahiliyada iyo waxaasaa ku jira markaasaa la yaro qosli jiray asxaabta ay ku qoslayeen waaye wa yulaacibu sibyaanahum carruurtooda wuu la ciyaari jiray carruurta yaryarna wuu la ciyaari jiray wa yujlisuhum fii xijri dhabtiisuu ku fadhiisan jiray weliba marka ay dhashaanee xalay dhasheen ayaa iyagaoo mujo ah loo keeni jiray si uu taxniig u sameeyo taxniiguna waxau ahaa inuu in yar oo timira calaali muudmuudiyo dabeedna candhuuftiisa shariifka ah iyo macaanka timirtaa yar ilmaha yar uu carabkiiyo u geliyo dhanxananka si uu waxa ugu horeeya uu dhadhaminayaa u noqdo rasuulkii ilaahay candhuuftiisa iyo wixii macaanaa oo timira dabeecaddiisaa loo rajaynaya inay wanaagsanaatuu ku barakoodo mararka qaarkoodna ilmahaa yari waa ku kaajayba dhabtiisa markaasuu udhi dhib ma lahae in yaroo biyaawni keeno wuu ku rusheeyey wa yujiibu dacwata alxuri waalcabd qofka xorta ah iyo ka addoonkaa labadaba yeedhmadooda wuu aqbali jiray waalamati waalmiskiin iyo addoonta iyo miskiinka danta dadkan dadku ay aada u nacaan ee la yidhaahda yay noo soo dhowaan low kalaaska ay ku sheegaan kuwa ah agtiisa waxay ka ahaayeen feras kalaas iyo dabaqadda sare dadku isugu mid bay ahaan wa yacuudu almardaa kuwa bukuu soo booqan jiray fii aqsa almadiina magaalada madiine xaggeeda shishe kuwa markaa ku xanuunsanaya wuu soo eegi jiray wa yaqbalu cudra almuctadir qofka cudurdaar soo qadimo wuu ka aqbali jiray beenaalaa tahay ma odhan jirin iyo waxaan jirin baad sheegaysaaye islaamowna run sheega islaamowna uga qaada ahayd qaacidadiisu wa qaala anas baa wuxuu idhi isagoo ka sii warramaya dabacsanaantii nebiga maltaqama axadun qofna jug ma siinin afka uduna anabiyi sala allahu calayhi wasalam dhegta nebiga yuxaadisu isagoo u sheekaynaya fatanaxaa ra'sahu madaxiisa dabeedna uu ka durkiyo iltaqama waxaa la idhaahdaa markaad afka wax gashato ayaa la yidhaha iltaqama marka qofka goorma ayaa la odhan karaa dhegtiisiiba ayaad afkaaga gashatay adigoo la xanshashaqaya waa markaad afka ku soo dhawayso dhegtiisa marka hadduu qof afkiisa jug siiyo dhegta nebiga fatanaxa ra'sa maa kaana yatanaxa ra'sa madaxa kamuu durkin jirin oo xaggaa nooga joog naqaskaaga iyo waxaaga oo meeshaa ka hadal muu odhan jirin wuu u dhegi jiray dhegtiisa xataa yakuuna arajulu ilaa uu ninkaasi noqdo huwa aladii yatanaxaa huwa aladii yuraxii ra'sa ilaa uu madaxiisa ka durkiyo qofkaas isagu kamuu durkayn oo kamuu khashaafayn qofku hadduu dhegta afka u saaro isagu kamuu durkayn ilaa uu qofkaasi ka dhammaystu ka dur wamaa akhada axadun biyadih qofna nebiga gacantiisa ma qabsan jirin fa yursila yadahu dabeedna gacantiisa uu sii daayo xataa yursilaha alaakhar jeerofka kale uu sii daayo macnaha hadduu qof aysa salaamaan ama qof isagoo la faqaya uu gacanta qabsado nebiga nebigu iskamuu dhufan jirin gacantana yaa isagu kalamuu bixi jirin ilaa uu qofkaasi ka maarmuu sii daayo haa dee dadkuna dad ma ahayn muqafaliineh dad wada baraarugsan oo nebiga inay wada leeyihiin ogsoon bay ahaayanoo qof dee naadira mooyaane markuu qofku muraadkiisa si dhaqsaa u dhammeeya uu ka tegaya wamaa akhada axadun biyadihi qofna gacanta nebiga muu qabanin kow fa yursila yadah dabeedna uu nebigu sii daayo kaa gacantiisa uu isagu ka dhaqaajiyo muu sii daynaynin isagu xataa yursilaha alaakhar ilaa uu qofka kale isagu gacanta sii daayo oo iskii uga tago wa kaana yabda'u man laqiyahu bisalaam qofku la kulmo salaamta isagaa ku bilaabi jiray anigaa nebigii yahay iga horeeyo muu odhan jiray wayabda'u asxaabahu bilmusaafaxa asxaabta gacanqaad buu ku bilaabi jiray oo gacanqaadkuna dareen dheeraadu usii samaynayaa salaamta labadan qofoo jidhkoodu istaabtaa dhowaanshoay sheegaysaa dhowaansho inay aada isugu dhow yihiin markuu salaamo gacanqaad buu jac ku siin jiray qofka ah dumarka maya laakiin waa ragga un dumarka lama gacan qaadayo ajinabigaa lam yuraqadu nebiga lama arag maaddan rijlayhi isagoo labada adin ku fidinaya bayna asxaabi asxaabta dhexdooda adimada sidaa ugumuu fidin jirin maaddan waa madigu waa fidinta bayna asxaabi xataa yudayiqa bihimaa isagoo ku cidhiidhyaya calaa axadin cidnaba cidna intuu cagaha ku fidiyo tadyiiq cidhiidhi kumuu samaynaya wuu xishoonaya yukrimu man yadkhulu calayh cidda soo gasho ee soo booqata wuu ikraami jiray ikraamku waa maxay waa maamuus iyo qadarin wa rubbamaa waxaaba laga yaabaa basada thawbahu basada lahu thawba inuu go-iisaba u goglaba waxaynu kari karayna maaha inantiisii faadimaa timid markaasuu yidhi inantaydii ay soo dhowow waa dhunkaday maradiisii buu kala bixiyey go-i halkan aabba ku fadhiisa buu idhi nayaa naga tago xaggaa taga noo soo dhawaayna halkaynu ka maxaay ta yarayna wareerisa meeshaa fadhiiso or soo shaqe aabbo haa haddaa kaleba umuu gelina halkan iisoo fadhiisay buu idhi aabbo intuu go-iisii u kala bixiyey ayuu ihi halkan iisoo fadhiisay inantaydii aan jeclaayay iyadoo safar ka timid meel durugsan saasuu ahaa wa yu'iruhu qofkaa wuxuu u doori jiray isaga horu marin jiray bilwisaadati barkimada allatii taxtahu ee isaga u hoosaysa ka hoosaysa macnaha kursiga lagu fadhiista ahaa barkimooyinka barkimooyinkan iminkaba waaweyne lagu jaqlaysto dee dadka qaarkood baa kuraasi u isticmaala ilaa hadda reer jabuuti waa noocaas mar dee mararka qaarkood baa fadhiyada qaar barkimada loo isticmaalaa oo lagu fadhiistaa marka berigaana saasay ahayd marka yu'hir bilwisaadati alatii taxta barkimadu isagu ku fadhiya intuu ka kaco ayuu qofka u yimi odhanayay ku fadhiiso adu kursiga waa kursiga la isaga kacayay halkaa ku daba leedahay wayaczimu calayh waxa uu qofkaa ku waajibin jiray fi ljuluusi calayha inuu barkimadaa ku fadhiisto in abaa qofku hadduu diido alla adigaa nebiga ilaahay ha iga kicin iskaga fadhi hadduu idhaahdo waar ku fadhiisaba odhanaya u amraya yaczim waa daruuri inaad ku fadhiistaaba odhanaya anuu dhulkaan fadhiisanay adu ku fadhiiso waaya wa yukannii asxaabah asxaabtiisa kunyuu ugu yeedhi jiray kunya magacu macnaha waxaa la isugu yeedho qof loo bixiyaabaa saddexa af carabiga ismi kunyo laqab marka ismiga waxaa la idhaahdaa maa yucayinu musamaahu biduuni ishaara kan kalena waxa weeyaan laqabkuna ma ashcara birifcati lmusamaa aw bidicati kunyaduna wuxuu ahaa maa tusudira biabin aw ummin si kale haddaynu dhigno inagu labun baynu la baxnaa magac iyo naanays magac iyo naanays waynu naqaanaa laakiin kunyada ma naqaano kunyada waxa weeyaan hebel aabihiyow iyo heblaayo aabbaheedow saasoo kale abuu fulaan ama umu fulaan saasoo kale marka waxaa loo yaqaana qofka inaad aada u ixtiraamtay aada kunyadaa ugu yeedho cumar oo kale haddii la ydhaho abu xafs ama nebiga oo kale la ydhaahdo abulqaasim waxay tahay ammaan weyn asxaabta saas ugu yeedhi jira halka inagu laga yaabo qofka markaynu u yeedhayno magaca ugu liita ee wadnaha jiridiisa lagu jarayo in loogu dhawaaqo cawarow langadhow halkay ka idhaahdaan nabigu calayhi salaatu wasalaam magac wanaagsan buu ugu yeedhi jira wayadcuuhum wuxuu ugu yeedhayaa biaxabi asmaa'ihim magacyaashooda ay ugu jecelyihin magaca ay ugu jecelyihin takrimatan lahum isagoo maamuusaya asxaabtiisa ile qofka bani aadamkaa qasab laguma qabto xoogna laguma muquuniyo laakiin ixtiraam macnaa waxaa la idhahdaa alxuru yustacbadu bilixsaan qofka xortaa waxaa lagu addoonsadaa samafal loo fidiyo samafal qofka xorta ah waad ku addoonsan kartaa haddaad doonayso qofkan inuu garhqaad yeesho ama aada farowr xidhato ka bada ixsaanka inaad si fiican ula dhaqanto macnaha inaad u muujiso inaad siman tihiin ama uu wax ku dheer yahayba markaad taa u muujiso qofkii isaguna wuxuu isku dayaya inuu kaa dheereeyo dabeetana dhinaciibaa wanaagsanaayo la doonayaa u tardanteenba markaad se qofkii xaqirto inuu liito aada u muujiso inaanu kula sinayn aada u muujiso inuu kaa dambeeyo ay tahay waxaa dee in badan ku abuuran insaanka daciifka ah waa saynu u badan nahay waxa weeye qofkii dee wuu baxsanaya wuu baxsanaya kan isku qola mayhidina midaa isku qolatiin doonaba odhanaya isku nooc mayhidin kane marka intuu kula joogana diiqad buu dareemaya leannahu isku mustawaydaan ahayn buu dareemaya waaya walaa yaqdacu calaa axadin xadiida qofna warkiisa kama jarayn walaa yaqdacu kumuu caburin jirin calaa axadin qofnaba xadiidahu warkiisa qofku markuu u baxo fikraddiisa iyo kelmaddiisa mana aamusiinaynin manuu ku caburin jirin joojina muu odhanayn iska aamu adigu waxba sheegi mayside muu odhanayn dhammaysa buu odhanaya horu daaya xataa yatajawaza jeeroo uu u dulqaato fa yaqtacuhu wuu ka goynayaa hadalka binahyin isagoo nahyi keena aw qiyaamin ama sara joog macnaha dee inuu hadalku xumaado iyo un oo ka ka joojiyo ama uu maaragtay kaco oo si kale u maareeyo wa kaana akara annaasi tabasuman loola caddaynta isagaa dadka ugu badnaa qahqaha iyo codka qaylada ah ee dadku ay u qoslaan ma lahayn iyo afkalaqaadka weyn laakiin ilka caddayn buu lahaa rasuulku sala allahu calayh wasalam fatabasama daaxikan min qowliha waa kuma kaasi ya nebi sulaymaan wey fii suurati naml xabab quraanjo ahoo warbixin samaysay ayuu aada oa yaacay markaasuu dhoolla caddeeyey waaye wa adyabahum nafsa waxaa ninka ugu naf wanaagsan nebigu macnaha naftiisa dayiba nafsi goormaa lagu tilmaami karaa qofka farxaan buu ahaa aada u faraxsan buu ahaa maa lam yunzal calayhi qur'aan haddaan qur'aan lagu soo dejin aw yacid ama aanu wax wacdiyayn aw yakhtub ama aanu khudbad akhriyayn saddexdaa jeer farxaan mu ahayn marka qur-aanku uu ku soo degayo innaa sanulqi calayka qowlan haqiilan qowl culus baa ku soconayaoo dhidid badan baa ka daadanaya markaasaa dabeedna inuu mashquulsan yahay intaa marka uu maaragtay wax wacdinaya ama khudbaynayana si uu dadka quluubtooda u afiro oo uu u saameeyo ayaa codkana uu kor u dhigi jiray sidii isagoo digayoo kale digniin bixinaya waxaala waxaa la doonayaa dadka in la qiiro geliyo wakhtiga khudbada daqiiqadaha yaray socoto dadka in aakhiro la xusuusiyo xoogaa sahay ay ku shaqeeyaan ilaa wiigga kale iyo shuxnad la siiyaa la doonayaa sidaa darteed waa qiirogelin khudbaddii wixii kale muxaadaradii wixii kale duruusaya wixii kale warbixinaaya wixii kale sheekaya oo wakhtigeeda laakiin khudbaddu waa meel la isku xusuusinaya ilahay aakhiro oo insaanka lagu baraarujinayo oo insaanka qafladdii wiigga laga saarayo sidaa darteed baa suuradaha qiyaamaha iyo mawdka ka sheekeeya mararka qaarkood khudbadba uu ka dhigi jirayba sida suuratu qaaf iyo suuratu ikhtarab oo kale iktarabat ayuu kaba dhigayaa gebigoodaba khudbadda ama uu ku akhriyayaa salaada wa ama ashuf ashafaqatu intaas waxay ahayd akhlaaqdii macaanayd ee laga xiisogoynaynin ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka ha lagu daydo laakiin dee qofna sidan ma noqon karo ee inaan laga doono maaha qofku inuu sidanoo kale noqdo maba noqon karaba waayo waa mustawii caaligaha ugu sarreeyey marka ma gaari karo qof laakiin haddii aan la gaari karayn waa in laysku shabahawn xasba alistitaaca intii la kari karo wa ama ashafaqatu wara'fatu waraxma waa isku mid shafaqada iyo ra'fada iyo raxmadu waa naxariis haddaba lijamiici alkhalq khalqiga siduu ugu naxariisanayay faqad wasafahu allahu biha fii qowlihi tacaala ilaahay baa aayaddan ku sifeeyey naxariistuu nebigu khalqiga u hayay laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim laqad jaa'akum waxaa idin yimi baa ilaahaa wuli rasuulu min anfusikum rasuul idinka idinka mid ah casiizun calayhi waxa ku adag maa canidtum wixii idin dhibaya maadaa masderiye aho maa wamaa dakhalat calayhi fii ta'wiil almasdar مبتدا مؤخر canatukum dhibaatadiinu casiizun calayhi way ku adagta wixii waxyeello idinku ahi culays buu ku yahay kuma sahlana xariisun calaykum wuu idinku laxajeclaabaya mid laxajeclo idinla weeye wuu idinku laxajeclaabaya ra'uufun raxiimun bilmu'miniin mu'miniinta uu yahay ra'uuf raxiima mid naxariistiisu ay aada u badan tahay buu mu'miniinta u yahay oo sida qofka mas-uulkaa laga doonayo macnaha inuu dadka dalka diinta dantooda u adeego oo aanu ka adeegan waa saas wey saasaa ilaahay ku sifeeyey nabiga wa qaala ilaahay wuxuu uhi wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin maanaan ku soo dirin haddaanna ku soo dirnay caalamkao dhan baad naxariis u tahy oo qofka muslimkaa la garaye ee ashahaate shahaadada iyo raacitaankii nebiga lagu janneeye ka gaalka ana ka gaalka adduunyada naxariis buu yahayoo cadaabkii caamka ahaa ummadihii hore lagu hurgufi jiray nebiga barakadiisaa ilaahay ummadda kaga daayay si kale haddii loo eego naxariis buu u yahayoo wuxuu nebigu u socday inta uu ifka joogayba xoraynta kaafirka inuu ka xoreeyo kufriga iyo shaydaanka ayuu u socdo uu inqaadiyuu badbaadiyo markaasuu yuxaawir wa yuxaawir in fara badan buu ku dadaalayay inuu islaamiyo ka ah ilaa ilaahay uhi falacallaka baakicun nafsak ma laga yaabaa naftaada inaad halaagto calaa allaa yakuunu mu'miniin inaanay mu'miniin noqonin ama calaa aaaarih saaad u dabaguclaynaysa waabaad ishalaagide intee oo aayadood oo macnaha sheegaya soo noqnoqonaya ruwiya ana acraabiyan jaa'ahu nin reermiyaa u yimi yadlubu minhu shayan isagoo wax ka doonaya fa actaahu wuu siiyey aarbal qaada buu uma qaala ninkiibaa nebigaa wuxuu idhi aaxsantu ilayk ma ku walaajiyey dee ilaa codsigaagii kuu qadimay wixii aad iga codsatay ku siiya balka war ma ku hagaajiyey nebiguna cashar buu dhigaya xiisad buu macnaha rabaa inuu intan ka soo saaro qaala alcaraabiyu laa kii reer miyiga ahaa baa yidhi maya imaad hagaajin walaa ajmalta waxna maad qurxinin buu ma axsanta walaa ajmalta weeye waxba imaad samayn faqadiba almuslimuuna baa cadhooday meesha fadhiyey muslimiintii meesha fadhiyaa cadhooday wa qaamuu ilayhi ninkiibay ku kaceen oo yidhahdeen war waxaan dulligaa qabta war codsigiisii baa loo qadimo namaad walaajin buu le war wuxuu muxuu ahaa fa ashaara ilayhim nebigii baa iyagii gacanta ku fiiqay oo waxau idhi ankufuu waar bal iska daaya antan oo kale tafsiiriyaa laydhaha ay kufuu bal hadda ka hadha hadda cagta u dhiga uma qaama nebigu wuu kacayoo wa dakhala mansilahu xaafadiisii buu galayoo wa arsala ilayhi ninkiibuu ciddirui cid buu diru yidhi halla ii keeno ninkiibaa gariga loogu geeyey guriga nebiga wa saadahu shay-an xoogaa kale ugu daray oo shaw dee aanu soo diyaarin kolka hore isagii usoo yaabyaabay bal si dhuxusha uga soo dhacdo uma qaala markaasuu nebigu yidhi haddana a axsantu ilayka ma ku wanaajiyey imaka fa qaala nacam waadi wanaajisay fa jazaaka allahu khayran ilaahay ha kugu abaalmariya khayr min ahlin adigoo eheli ah wa cashiiratin adigoo tol ii ah khayran ilaahay khayran kugu abaaliyo fajazaaka allahu khayran min ahli wa cashiira adigoo ehelkaygiina tolkayna ilaahay khayr ha kugu abaaliyo waayo wuxuu arkay markii hore uu wax siiyey raggii ku kacdoonkii ku kacayna wuu ka dhiciyey mar labaadna waxbuu siiyey marka inuu danaynayo aada u danaynayu danaynayaabuu arkay fa qaala calayhi salaatu wasalaam ninkii wuxuu doonay sidan inaanu ku tegine ilaa godob baa raacda oo meel kalea laga heli karaabe oo la odhan karaa waa kii nebiga ku xadgudbae inuu ka baraxaa buu doonay saaxiibbadii iyagana yoolka uu kaga xidhmae karaahiyaystay kuwaana inuu ka baraxo fa qaala calayhi salaatu wasalaam innaka qulta maa qulta warniyo wixii aad tidhi baa tidhi oo u adigii yidhi dee waxba waa adigii idafiray adigii bisadnikaarka noqday markii hore yidhi waxba imaad siin kow wa fii nafsi asxaabii min daalika shayun asxaabtayda naftoodana arrintaa waxbaa kaga sii ah wardhoweyta markii aada lagaadaysay asxaabtaydu dareen bay kaa qaateenoo way kaa direen ilaan iminka gaar baynu isku noo xaafadan wax kugu siiyee markaa horeynu halkaa wada joognay waa kii raggu ay kaa direen fa in axbabta haddii aad jeclaato waa codsi une faqul bayna aydiihim dhexdooda waxaad ka tidhaahdaa maa qulta bayna yadaya hortayda waxaad ka tidhi hadday kula wanaagsan tahay ha odhanin waxba nebigu waxbuu mar labaadi siiyee laakiin intanaad i mahadnaqday asxaabta dhexdoodii ka jeedi si ay ku arkaan nin waajibkii ka soo baxay xataa yadhaba jeeroo uu ka tago maa fii suduurihim waxa laabahooda ah calayka adiga ay kuu qabaan ilaa way ku calayseen naxliba naxlidaa nimankii galeen waxaan aan ku macnaha uu nebigu siiyeyna ma oga kaas soo sheeg ma laha oo dib ugu soo celi inuu inaan wax kuu kordhiyo soo sheeg taa ma odhanayo laakiin kelmaddan mahadnaqa ah dee inaad nin mahadnaqa oo tanaasulay tahay dadka u sheeg halkii hore yaan lagu lagu moodin inaad ku joogtee qaala nacam waa yahay buuhi way fiicantay wallahi arrinkayga hore inaan wax ka bedela ragga dhexdoodii way fiicantay falamaa kaana alqadw aw alcashiy markii ay aroorta noqotay ama galabtii qadwguna waa subaxdii cashiguna waa galabtii jaa ninkii baa yimi faqaala calayhi salaatu wasalaam nebigii baa wuxuu asxaabta ku yidhi inna haada alcarabiya ninka reer miyigu qaala maa qaala dee waa ninkan xaggii hawdka ka yara yimi waxa uu yidhi wixii uu yidhi fasidnaahu waanuu kordhinay fazacama wuxuu sheegay annahu radiyaha kadalik inuu maaragtay sidaa raalli ka noqday fazacama wuxuu sheegay annahu radiya inuu raalli noqday waay saasuu sheegay akadalik war soo sidaa maaha soomaa raalli noqon qaala nacam raalli baana fajazaaka allaahu min ahlin wa cashiiratin khayran intii buu dabeedna ka dhex yidhi asxaabta saaxiibkay ninkan isaga inoo yimi baadiyaha ka yimi wuxuu sheegay inuu mowqifkiisii hore bedelay asxaabay waa soo sidaa maaha markaasuu yidhi nacam dee intii ay isla ogaayeen ee gaar uu soo yidhi nebiga ayuu markaa ku dhawaaqay fajazaaka allaahu min ahlin wa cashiiratin khayran ereygaasoo wanaagsanoo markuu qofku aada u mahadnaqayo uu yidhaahdo asxaabta dhexdoodii ka yidhi marka asxaabtiina wuu ka reebay rasuulku sala allahu calayhi wasalam karaahiyaystay u cadhooday iyagu kol haddii nebigoodii la raaligeliyay iyana raalli bay noqdeen dabeedna tusaaluu bixinayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam tusaalahaasoo ka turjumaya siday asxaabtu halkay la mari lahaayeen iyo siduu uga soo reebay ayuu tusaale ka bixiyay wax lagu fahmi karooo far waaweyn ku qoranoo maxsuusoo la arkayo waaya asxaabtiibu cashar u dhigaya ilaa waxau ahaa furaska mid dadka uga faa'iideeya nebigu fa qaala calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu uhi mahalii wa mahalu rajulin aniga mahalii tilmaantaydu waxay ka dhigan tahay buuri niyow sidaan nin waa baldhegaysa ninkan sidaan u galay tilmaantaydu waxay ka dhigan tahay mahalu rajulin nin oo kale anigu nin baa la mid ahay ka soo qaata habka ninkan u galay marka la eegan idinka reebay ninkaasoo lahu naaqatun hal buu lahaa nin halle baan la mid ah hasaasoo sharadat calayhi ka carartay ninbaa hal lahaayo markaasay firdhatay sharadad firdhad baa la ydhaha neefku markuu neefka firgadkii kolkuu firdhado ayaa la ydhaha sharadad fatabacaha nnaasu dadkiibaa daba yaacay markay hashii ninkii ka carartay ayaa istaw daba cararay dad fara badanina way ninka hasha la qabta bay isihaahdeen way daba yaaceen dee neefkuna kol haddii dad badani daba carar oo ugaamayaa sii did falam yaziduuha ilaa nufuuran neefkii umay kordhinin firdhad mooyaane falam yasiiduuha ilaa nufuuran markii dadkii badnaa daba yaacay hashii aad bay usii firdhatay fanaadaahum saaxibuhaa dadkii waxaa u dhawaaqay ninkii hasha lahaa ninkii hasha lahaayo xagga dambe isagu soo gunucsanaya ayaa u dhawaaqay markaasaa wuxuu uhi khalluu baynii wa bayna naaqati war anigii hashayda isu kaaya daaya waryaane war waa iga darteene anigii hashayda isu kaaya daaya fa innii arfaqu bihaa minkum anigaa idinka naxariis badan wa aclamu anigaa aqaana ani waliba neefkiisa isagaa yaqaana arfaq arfaq waa rifqiga waa naxariis waar anigaa idinku dhaamo oo idinka aqaana hashaa sida loo sabaaleeye loo joojiye arbaliidaay waxba hayla qabanineen fatawajaha lahaa wuu u banbaxay bayna yadayha xagga horuu kaga soo wareegay qoorta ayuu kaga soo wareegay fa akhada lahaa wuxuu u qaaday min qumaami alard xashiishka dhulka ogabay neefka marka la sabaalaynayo waxa la iska dhigaa inaad dhulka wax uga qaaday masaf iyo sinxi iyo carre iyo milix iyo wixii la mid ah markaa iyadoo la mukhaynayo ayaa dhulkana lagu foorarsadaa adigoo iska dhigaya inaad wax u soo qaaday dabeedna neefkii dibbuu kuu soo eegayaayoo wuxuu moodayaa mukhayntaa iyo foorarsigaa inaad wax u soo qaaday fa akhada lahaa wuxuu usoo qaaday min qumaabil ardi xashiishkii dhulka qumaamku dee waa cawskan iyo waxaan dhulka ku daadsan si uu neefkii u moodsiiyey inuu dhulka wax uga soo qaaday kow faraddahaa markaasuu soo celiyey mar alle markay aragtay inuu dhulka wax uga soo qaadu mukeeyey a sidii loo joojinaya u isticmaalay carro carro carro ayaa la ydhaha urka dhulkana wuu ku foorarsado waxbuu iska dhigay inuu soo qaadayo neefkii waa kaa soo laabtay xataa jaa-at ilaa ay timidoo wastanaakhat ay tu'satay fadhiga geela wuu tu'saday baa la ydhaha ma waa la tu'iyey ilaa intay neefkii usoo noqotay istiri waxaanuu ku hayo cun dabeetana ay usoo tu'satay halkaa waxaa laga fahmayaa neefka laftiisa in been loo sheego may ahayn oo nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkii masafta badhan ku kuuqinaya en ku sabaalaynaya neefka waa diiday laakiin xaaladaha qaarkood ay kalifi karto kol hadday taagan tahay inaad been u sheegtaad soo jeediso iyo inuu firdhalo yaa dee labada mafsado tayar baa la isticmaalaya ta sahlan ayaa la isticmaalaya wastanaakat anaakh albaciir baa la awrkiibuu tu'iyey markaa wastanaakat waabay usoo tu'satayda jilbahay soo dhigatay wa shadda calayhaa raxlaha markaasuu kooraheedii dhag ku siiyey wastawaa calayha dushuu uga baxay hashii kolkii hore ka firdhatay way u tu'satay koorihiisiibuu ku xidhay dhakaduu uga baxay dabeedna waa kaa u heesay ee cidhibta ku dhuftay ee saxaraagiisii ku gudbay waan aniga iyo ninkani saasaanu ka dhiganna ninkan markii aad doonteen inaad firdhisaan oo la fuqdaan oo meel daran ka ridaan ayaan waa baliidaaya dabeedna gooni baan ula baxa ninkii waa sabaaleeyey ninkii waa kaasoo jilbuhu dhigtay wa innii low taraktukum haddaan idinka dayn lahaa xaysu qaala arajulu maa qaala ninkani markuu wixii uu yidhi yidhi haddaan idinka tegi lahaa faqataltumuuhu ay idin dili lahaydeen dakhala naara naartuu geli lahaa markiiu aniga wax iga sheegay ee ixsaankaygii uu dafiray haddaa burka saari lahaydeen aan idiin aamusi lahaa oo kaw ka siin lahaydeen dee macsiyuu galayoo ilaan abaal nebibuu nebigu ku abaalka daree wuu naar mudan lahaa laakiin waan idinka reebay ilaahay baa ii bixiyey war tusaalahaasu markaa asxaabta siiye dadkani waa xoolahoo kale inay sabaalayn u baahan yihin waa ti dee ambiyada lagu tababaraysa adhiga qofka nebiga ka soo baxa inuu adhigaa nebina kuma fashilmi jirinbe inuu adhigaa isku wado oo kii goosmi lahaa iyo kii rakada cagaha la geli lahaa sollada geli lahaa iyo kii firdhadka ahaa iyo kii baadida noqon waxaasoo dhan hadduu qofku isku wado baalkan adhigi sibuu u faraara badan yahay oo dabeedna maalin walba isagoo dhan uu soo xareeyo ninkaasi dadkan faraaraha leh wuu wadi karaa hadduu laakiin adhigaa in yaliba ay meel u goosanto intuu arko inuu soo xareeyo dadna wadi kari maayo waaye marka dadku dhinacaasay ka shabahaan xayawaanka dee waa noole uun waa noole weliba si kale kolka loo eego waxaa la yidhi xoolaa la ilaaliyaae dad lama ilaaliyo ayay soomaalidu yidhaahdeen macnaha xoolaa waaba la raaci karaa dadkiiyaa raaci karaa waa qof camdan u kasaya inuu dhinacaa u jeedsado oo wax khilaafu u qastaya marka kaa camdiga u qastaya ee isyeelyeelka wada isaga laftiisa saad u wadi lahayd eed u soo ururin lahayd aan u goosmi lahayn baa la rabaa waaya wa qaala calayhi salaatu wasalaam nebigu waxau idhi laa yuballiqunii axadu minkum can asxaabii shayan war qofowna asxaabtayda waxba ha iga soo warramayn laa yuballiqunii axadun minkum mid idinka idinka mid yuu war iiga keeni can asxaabii shayan asxaabtayda qofowna ha iga soo warramin hebel baa waxaa lahaa ha odhanin fa innii uxibu waxaan jecelahay an akhruja ilaykum inaan idiin soo baxo wa ana saliimu sadr anigoo caafimaad qaba anigoo laabtaydu ay iska caafimaad qabtoo naxli idiin haynin ayaan jecelahay inaan idiin soo baxo oo aanan midna ka wajidba ilaa insaanku dabeecad ahaan waxa iskaga abuuran haddii qof looga sheekeeyo oo lagu diro markay u sahlantahay inuu si uun isaga yar jir diido war laabtayda yaan naxligeline ha iga dadka waxba ha iisoo wardoon ha ii noqonina ha iisoo basaasina aniga anigay dadkan isu kaayo daaye kii fashilmee munaafiq noqonaya nebiga kacaaya halkaa waa qushigii war aan iska caafimaad qaba iga daaya buui warkoodaah ilaa warkani waa musiibe wa kaana yasmacu waa naxariistii nebigaa laga warramaya wa kaana yasmacu bukaa nabiy bukaaa sabiy nebigu ilmo yar qayladiisu maqli jiray fayatajawazu fii salaati salaadu soo gaabin jiray a markuu ilmo yar xagga dambe ka maqlo isagoo isla dheeree ayuu soo gaabiyay ilaa hooyadii baa salaada ku jirta wacan ibni mascuudin kaana calayhi salaatu wasalaam nebigu waxau ahaa buuhi cabdillaahi bni mascuud naxariistiisa isagoo ka warramaya dadka siduu daroonkooda walaalinayo yatakhawalunaa wuxuu noo kaadkaadin jiray uu noo kala durkin jiray bilmawcidati waanada iyo muxaadarooyinka makhaafata asa'aamati calayna isaga oo ka cabsanaya in aanu caajisno sa'aamadu waa caajiska iyo xiisa dhaca si aanaan wacdiga uga xiisa dhicin wuu noo kaadkaadin jiray wacdi nan stop oo isku daba xidhiidha muu ahaynkiisu way dhacaysay mararka qaarkood dee arrin muhiima daraaddeed laakiin marmarka qaarkood buuno sababtuna waxay ku timi cabdillahi bn mascuud baa berigii dambe markii uu muxaadirkaa dadka waaninayay bay ayay jeclaysteen saaxiibadii ardaydiisa ahaa inuu maaragtay wacdigiisa sa yidhaha warmaad noogu wadi casharkuu nagu yari markaasuu war nebigu wuxuu ahaa yatakhawalunaa bilmawcida wuu noo kaadkaadin jiray maalmaha qaar buu nooga dhigi jiray ilaa wax walba wuxuu maaragtay xiise ku leeyahay inuu maaragtay noqdo shay wakhtiya una naxariistii nebiguna taasay ahayd wa amaa khuluquhu calayhi asalaatu wassalaam fi lwafaa'i wa xusni alcahdi wa silati araxim akhlaaqdiisi la xidhiidhay wafaaga wafaagu waa maxay waa ballan oofinta iyo xusni alcahd ballan wanaagga wa silati araxim iyo qaraabo xidhiidhinta akhlaaqdiisii la xidhiidhayna waa sidan faruwiya can cabdillaahi bni samxaa waxaa laga wariyey qaala wuxuu uhi ninkaas baayactu nabiya sala allahu calayhi wasalama bibaycin iib nebigaan mar wax ka iibiyey qabla an yubcaa inti aan rasuulkaba laga dhigin wa baqiyat lahu baqiya xoogaa lacaga ayaa igu hadhay lahudu nebigay sheegaysa baaqiga isagaa igu yeeshay wey wa baqiyat lahu baqiya intuu neef iga iibiyey waxiga shay iga iibiyey ayuu in lacaga igu yeeshay fawacadtuhu waxa aan la ballamayn nebiga waa intaan laba soo dirin an aatiyahu bihaa inaan lacagtii u keeno fii makaanihi halkaa uu joogo halkan aan kugu keenayn wax ku kala iibsanee saddex haynoo ahaata buuhi mar dhow fa nasiitu waabaan ilaaweyba uma dakartu bacda alaai saddex cisho dabadood baan xusuustay in halkaa aanu ku ballannay fa ji'tu waan imi faidaa huwa fii makaanih waaba isagoo halkii fadhiya halkaasunbuu isagu usoo shaqo tegi jiray saddexdaa cishaba si uu ballantii u oofiyo waay fa qaala markaa nebigu wuxuu idhi dee wuu karaahiyaystay yaa fata waa ninkan dhallinyarada ahaw laqad shaqaqta calaya wallaahi waad idhibtay aad baad ii dhibtay ana haa hunaa mundu alaain saddex cishaba halkanaan joogay antadiruka anoo ku sugaya saddexdii cishaba halkanaan joogay waanaan ku sugaya wa kaana wuxuu ahaa marka weliba wuxuu usii raaciyay lacagta may ahayn waxaan doonaya laakiin ballantaan fulinaya laa lilfuruus bal lilcahd cahdigaan ilaalinaya lacag dooniga may ahayn buuhi adeer wa kaana wuxuu ahaa marka cahdi cahdi la-aantu iyo ballan la-aantu diin la-aan bay sheegaysa waxay sheegaysaa qofku qur-aanku sheeganuu adkeeyeyna inuu fududaysanayo qofkan walaalkiiee la ballamayna inaanu agtiisa miisaan weyn ku lahayn wa ilaa hadduu agtiisa miisaan weyn ku leeyahay dee danihiisii iyo wakhtigiisii iyo kamuu keeneen isagoo u jaraya waa meelaha ay dadkani ummaddani meelahay ka dhimatay wey bimaa fiihim alculamaa iyagoo wadaadaduna ku jiraan qofkii oo akhriyaya bay ku adagtay waxaa loo baahnaa haddii cudurdaar jiro inuu qofku cudurdaar soo qadimo u idhahdo ballantii suuroobi maysee raalli haw telefoon soo diro fariin soo diro isagu la xidhiidho qofkii iska xil saaro waa mid haddii dhibaata ay timaado iyo haw lama filaanayna waa inuu ka cudurdaarto cudurdaar waa la ogolya laakiin cudurdaarku waa inaanu bilaa macno noqon waaya arrintaas waa arrin aad u khatar badan weeye qof mas-uulaha iyo qof racyada iyo qof diinle mid waliba ballantu waa faral maaha sunne waxaanay sheegaysaa dadku markay ballanta isu oofin waayaan waa meelaha isku nacaan weeye qofkaasi kol haddaanaad agtiisaba miisaan badan ka lahayn dee aadna maxaad miisaan uga yeeli kulnaciyo da iska nac waana waxa la diidayo wa kaana idaa utiya bihadiya kolka hadiyad loo keeno qaala wuxuu odhan jiray idhabuu bihaa hadiyaddan waxaa u geysaan ilaa beyti fulani waa qaraabo xidhinti xaafad heblaayo ilaa beyti fulanah heblaayo gurigeeda geeya hadiyaddan way u baahan tahay fa innahaa kaanat waxayd sadiiqatan likhadiija xaaskaygii khadiijay saaxiibadu ahay innahaa kaanat tuxibu khadiija xaaskaygii khadiijay geeriyootay ayay jeclay dee ninka xidhiidhinaya saaxiibadihii xaaskiisii geeriyooday ehel kalena hadalkeeda badda wa kaana calayhi salaatu wasalaam nebigu waxau ahaa yasilu daawi raximi qaraabadiisuu xidhiidhin jiray min hayri an yu'hirahum isagoo aan ka fadilin calaa man huwa afdalu minhu cidda ka fadli badan cidda iyaga ka fadli badan iyaga kamuu fadili jirinoo qaraaba kiiliyo ee xasho kamay ahayn laakiin dadka kale iyaga oo wixii ka fadli badan qaraabadiisa uu horraysiinayo haddana qaraabadana sidooda abubakar iyo cumar iyo asxaabtii waaweyneed markay meesha joogaan iyaga ka horraynaya qaraabadiisa macnaha waxa uu ku leeyahy min hayri an yu'hirahum isagoon qaraabadiisa uga horraysiinin calaa man huwa afdalu minhu cid iyaga ka fadli badan kama horraysiin jirin asxaabta sida dee bani aadamka in badan ku dhacda ee baabutol baabutol un wax walba uu ku miiso wawafada calayhi wafdun wakti wakhtiyada ka mida nebiga wafdi baa u yimi faqaama yakhdumuhum binafsi isaga laftiisaa kacaysi ugu shaqeeya wafdigii faqaala lahu asxaabu asxaabtii baa nebiga waxay ku yidhaahdeen nakfiika annagaa ku filan dee annagaa kaaga filan annagaa u shaqayna iska fadhiiso adag faqaala wuxuu uhi innahum kaanuu liasxaabina mukrimiina wa inii uxibu an ukaafiahum innahum kaanuu waxay ahaayeen liasxaabina mukrimiin asxaabtayday maamuusi jireen nimankani caan waxay ku yihiin asxaabtu marka ay u tagaan in ay maamuusaan soo dhoweeyaan wa inii uxibu waxaan jecelahay an ukaafi'ahum inaan u abaalgudo war ninka asxaabtaydii fadhiga wakici jira ee u shaqayn jiray anna waan u shaqaynaya wa fii xadiidi khadiija khadiijo xadiidkeedii waxaa ku sugnaa markii uu nebigu argaxe loo waxyooday ee isagoo ordayay khadiijo u yimi berigii waxay uu ku bilaabmayay iyaduna waxay ka markhaati kacaysa wuxuu ilaahay khayr siiyey nebiga iyo akhlaaq wanaaggiisiiya waxay tidhi abshir iska bushaarayso ha nixin fa wallaahi laa yuqsiika allahu abadan wallahi inaan ilaahay ku hoojinay innaka la tasilu raxim qaraabadaad xidhiidhisa wa taxmilu lkal culayskaad qaadaa dadka qofka culusay iska tuureen baad qaadataa wa taksibu almacduum waxa la waayay baad soo kasabtaa bixisaa wa tuqri dayf martidaad sooriyeysaa wa tuciinu waxa aad saacidaa calaa nawaa'ib alxaq xaqa balaayooyinka ku yimaadaad dadka ka saacidaa calaa nawaa'ib alxaq nawaa'ibtu waxa weeyaan xawaadidta xaqu had iyo jeer ma xaadid la-ae diinta ilaahay wixii ku yimaada ayaad macnaha difaac ka gashaay oo ka qayb qaadato sidaasay ahayd ballantiisii wanaagsanaydeed wa amaa tawaaducuhu calayhi salaatu wasalaam nebiga tawaaduciisii tawaaducu waa isyarayntii isdhuldhigadii calaa culuwi mansabihi wa sharafihi calaa culuwi mansabihi wa rifcati rutbatihi fakaana ashadda annaasi tawaaducan macnaha waxa weeye tawaaducuhu nebiga tawaaduciisii weliba isagoo calaa culuwi mansabihi mansabkiisu wenyi wa rifcati rutbatihi derajadiisuna iyaday sarrayso dadoo dhanba ugu sarreeya haddana fa kaana ashadda annaasi tawaaducan dadoo dhan ninka isugu yarayn badan buu ahaa wa acdamahum kibran ka ugu bilaa kibirsan buu ahaa waxasbuka waxa kaaga filanba annahu khuyira waxaa la doorgeliyay bayna an yakuuna nebiyan melikan waxaa la yidhi nebi melika maad noqon boqortooyooyin dhanoo isu baxay iska leh aw nebiyan cabdan ama nebi faramaran oo addoona fakhtaara an yakuuna nebiyan cabdan nebi faramaran buu doortay oo wuxuu idhi marna waan gaajoonoo waan sabri marna waan dhergiy oo waan mahadnaqi qaadaama dhergahaasaan ka doortay buu idhi inaan noqdo nin wadhan walba iska dhiga wa kharaja calayhi salaatu wasalaam maratan calaa asxaabih mar buu nebigu asxaabtiisa ku soo baxay waa isyarayntiisii iyo isdhuldhigiddii iyo kibir la-aantiibaa ayaa lagu fasiraya tusaalayaal lagaa siinaya mutawaki'an calaa casha isagoo ul iskaga tukubaya ul buu sidaa isaga haysta adiyo jeerdee qofka laafyoonaya ee xaragoonayaana bakoorad buu sidaa u maroojiyaa ku laafyoodaa qofka dee isyar miskiininaya tukubayaana ul dheer buu qaataa ul dheer buu iska sita fa qaamuu way isu taageen waa loo kacay nebiga fa qaala markaasaa wuxu uhi laa taquumu hay kicina kamaa taquumu alacaajib nimanka cajamta ah ee ummadaha kale ean islaamka ahayn siday u kacaan yucadimu bacduhum bacdan iyagoo qaarkoodba qaarka kala weynaynaya siday cajamtu dee waa ummadaha kale ee aan islaamka ahayn wey ummadahaan islaamka ahayn marka ay isqaabilayaan way isu kacaan oo way isweyneeyaan oo salaam iyo waxbay isku waxeeyaan brotocolaad bay leeyiin naga brotocolaadka iga ilaaliyibu wa qaala wuxu uhi innamaa ana cabdun war anigu addoon baan ah aakulu kamaa yaakulu lcabd addoonku siduu wax u cunaan cunaya waajlisu kamaa yaakulu lcabd waajlisu kamaa yajlisu lcabd qofka addoonkii siduu u fadhiistaa baan uga fadhiisanay macneda waxa weeyaan ula nin caadi aanu nin caadiisu u socdaan u noolay oo aan u soconaya u fadhiisanaya o cunaya wa kaana yarkabu alximaar dameerkuu iska fuuli jiray wa yurdifu khalfahu xaggiisa dambena qof buu saari jiray wa yacuudu lmasaakiin masaakiintu soo booqan jiray wa yujaalisu alfuqaraa dadkan iska fuqaradu iskala fadhiisan jiray wa yujiibu dacwata alcabd addoonku markuu u yeedho kuma gacan sayri jirina uu raaci jiray wa yajlisu bayna asxaabih asxaabtiisuu iska dhex fadhiisan jiray mukhtalitan bihim isagoo ku dhex maran xayثu intahaa bihi اlmajlisu jalasa halka majliskuu ku dhammaadu iska fadhiisan jiray haddii xalqadu buuxdo halka bannaana ugu dambaysu fadhiisanaya iyagaa markaa usoo jeesanayo sadru lmajlis buu noqonaya wa qaala calayhi salaatu wasalaam nebiguna ummadda isagoo la dardaaramaya wuxuu idhi laa tadruunii waar haygu xadgudbina kamaa adrat innasaara siduu kiristanku ugu xadgudba ciise bnu maryam ay ilaahay uga dhigeen aniga xaq ilaahay haysiinina waana saasay tii innaga ana cabdu waan anigu addoon ilaahaydaanay faquluu cabdullaahi wa rasuuluh waxaad tidhahdaan waa addoonkii ilaahay iyo rasuulkii ilaahay intaasuu ku jawaabay nebigu ma ogole xaq ilaahay le inay siisaan ama aan noolaada ama aan dhinta wey mar walba markaa wuu ka hortegaya kiciddii buu diiday iska daa isagoo dhintay in la baryo rasuulka sala allahu calayhi wasalam ama wax la weydiisto ilaahay baa la baryayaa inuu shafaacada nebiga siiyo muslimiinta inay noqdaan dadka muslimiintii kuwa nebiga la rafiiqo oo darkiisa uu ka waraabiyo laakiin dee isaga lama baryayo rasuulka sal waa khaladaadka ka midta khatarta allahu subxana wa tacala